بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo shanaad min suurati aracd mathalu اljannati alatii wucida almuttaquun tajrii min taxtiha alanhaar ukuluhaa daa'imu wadilluhaa tilka cuqba aladiina اtaqow wa cuqba alkaafiriina annaar aayaadkan suuraddan ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu ka soo sheekeeyey wixii gaalada loo diyaariyey oo ay aakhiro halkaa ka helayaan oo aynu aayadahan aayaadkii ka horreeyey aynu ku soo qaadannay ciqaabka iyo cadaabka loogu talagalay la yidhi lahum cadaabun fi lxayaati اddunyaa walcadaabu alaakhirati ashaq baa halkan ilaahay wuxuu inoo caddaynayaa waxa ilaahay mu'miniinta u darbay oo u diyaariyey jannaatu naciimka dhexdooda ay ka helayaan suuradda waxaa lagu soo gebagabayn doonaa oo lagu khatimayaa caddayn la caddaynayo risaalada nebiga calayhi salaatu wasalaam runnimadeeda inay run tahay ilaahay ka markhaanti kacay mu'miniintu ka markhaanti kaceen mu'miniintaasoo xataa ahlu kitaabkii ka mid ah marka suuraddan madani inay tahay baynu u soo akhrinay culimo badan waxay leeyihiin suuraddu waa maki usluubkii qur-aanka makiga ahaa ayay u hadlaysaa marka labadaba culimmadu way mareen mathaluljannati jannada mahalkeedu mahal bimacnaa sifatuljanna jannada sifadeedu allatii jannadaasoo wucida almuttaquun kuwa muttaqiinta wucida loo yaboohay almuttaquuna kuwa dhowrsadoo cabsada jannada loo yaboohay jannada mahalkeedu iyo sifadeedu kaa-inun khabarkii keensoo kaa-inun wuxuu ahaaday fii maa yutlaa calayka dushaada waxa lagu akhrinayo waxa lagugu dul akhrinayo oo halkan gadaalkeeda laga sheegi doono weeyaan jannada muttaqiinta loo yaboohay tilmaanta ay leedahay mahalka iyo tusaalaha ay leedahay culimmadu qaar waxay dhaheen mar haddii mubtaduhu khabarku caynal mubtada uu yahay mubtadihii laftiisaba iska yahay waxba in loo soo qadaraba uma baahna mahaluljanna jannada mahalkeedu allatii jannadaasoo wucida loo yaboohay almuttaquun almuttaquun allah kuwa alla ka yaabo jannada loo yaboohay tajrii waxaa dareeraya wey min taxtihaa hoosteeda taxta qusuurihaa wa ashjaarihaa wa qurafihaa jannadaas hoosteeda waxaa dareeraya al anhaaru webiyaal webiyaashii afarta ahaa wey oo meelo badan aynu ku soo tilmaannay ilaahayna inoo caddeeyey webiyaashaasaa hoosteeda dareeraya dadkan adduunku markay rabaan guri inay qurxiyaan meelo dhaldhalaalaya iyo dhir iyo beera iyo biyoyow meelo ku jira iyo meelo maaragtay beeraha waxsaa u marmarayaan iyo waxbay samaynayaan beeraha ay waxaystaan iyo meeshaan webiyaal rismiyaa maraya waa jannadii qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi ukuluhaa jannadaas ukulkeedu ma'kuulkaa looga jeedaa keeda la cuno waxa yaalla ee halkaa la cunayo daa'imun waa mid joogto ah oo daa'ima oo aan go-ayn wadilluhaa jannadaa hooskeeduna iyana daa'imun baa kuu qadaran tan horaa looga kaaftoon wadilluhaana daa'imun hoos joogtaa weeye leanna hoosku wuxuu meesha ka tagaa markii inta qorax timaaddo qoraxda ay meesha ka kaxayso ama xagga aado ama xagga aado ama inta cirka madaxa ku aado ku soo ururo gomadaha wadilluhaa daa'im hooskeeduna waa mid iska daa'im ah jannadii wataas loo yaboohay dadkaa wanwanaagsan oo ilaahay ka cabsanaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka taas iyadaa ay la soo sheegay ee jannada ah cuqba aladiina kuwii ciribtoodi weeyaan ittaqow cabsaday dadka ilaahay ka yaabay ciribta u dambaysa halkaa weeyaan caaqibatulmuttaqiin wa ma'aaluhum ciribtooda iyo marjicoodu halkaa weeyaan ilaahay jannada marjiceenna ha ka dhigo iyo ciribteenna wa cuqba alkaafiriina gaalada kuwa kaafiriinta ciribtooduna annaaru naar weeyaan gaalada faajiriinta meesha iyaga ciribtoodaay halkaa naarta la yidhaahdo weeyaan ilaahay baan ka maangal waaladiina kuwa aataynaahum aanu siinay baa ilaahay yidhi alkitaaba kitaabka kitaab aan u soo dejinnay towraad kuwii loo keenay injiil kuwii loo keenay kuwa noocaas oo misna markii nebi moxamed lasoo diray calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed rumeeyey kitaabkan qur-aankaana rumeeyey yafraxuuna kuwaasi waa farxayaan bimaabay ku farxayaan unsila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey nebi allow qur-aankay kuwaasi ku faraxsan yihin qur-aankan lagugu soo dejinayay ku faraxsan yihiin sidii ninkii cabdullaahi binu salaam la dhihi jiro oo kale ahlu kitaabkiibuu ahaa reer bani israa'iil xaggoodu ka yimi najaashi boqorkii xabashida oo kale dadkii hore oo ahlu kitaabka ahaa nasaaradii iyo dadka iyaga asxaabtooda ah yafraxuuna waxay ku farxayaan bimaa midka unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey oo qur-aankan maxaa yeelay kutubtoodii bay waxay ku haysaan daliil iyo markhaanti inan arrinkan imaanayey arrinkii la sugayay inuu kan yahay caddaynteedii bay horay u haystee wa min alaxsaabi axsaabta waxaa ka mida kuwa isbahaystay oo kuwaa diinahaas loo soo dejiyey qaarkood man baa ka mida yunkiru inkiraya bacdahu barkii inkiraya kuwa isbahaystay ee adiga nebi allow isku kaa soo bahaysay oo diino kala gedisan ka kala yimid meelo kala gedisan ka kala yimid waxaa ka mid a man mankaasoo yunkiru inkiraya bacdahu qur-aanka barkiisa iyagoo og in qur-aankani run yahay oo xaq yahay bay qayb ka mida inkirayaan waxay leeyihin hannagu kaas waana garannay laakiin kaas maana garan qayb bay diidayaan qaybna way aqbalayaan wixii iyaga waafaqsan bay aqbalayaan wixii aysan markaa waafaqsanaynna waa inkirayaan qoladaa kuwaas baa ka mid a qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam innamaa umirtu aniga waxaa lay amray oo keliya an acbuda inaan caabudo allaha ilaahay inaan caabudo oo walaa ushrika aanan shariig yeelin bihi billaahi ilaahay waxba aana ugu sharig yeelin walaa ushrika bih shay-a cibaadada ilaahay baa lay amray waxaa kaloo lay amray walaa ushrika bihi inaanan waxba ilaahay ugu sharig yeelin ilayhi ilaahay xaggiisa oo keliya baan adcuu ugu yeerayaa dadka adcu naasa bay ka dhigantahay dadka ugu yeeraya ilaahay xaggiisa ilayhi ilaa cibaadati wey ilaahay cibaadadiisaan adacuu ugu wacayaa dadka ugu yeerayaa ugu baaqayaa wa ilayhi ilaahay xaggiisa oo ilaahay xaggiisa oo keliya aniga mataabi ma-aabi aniga marjicaygu ahaab wa ilayhi ma-aab marjicayguna iyo masiirkayguna halkaas buu aniga ahaaday aan u noqonayo taasna halkaas baa la dhigay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wakadaalika sidaas oo sidee haddi kutubtii hore saan u soo dejinnay oo kale ayaanu ansalnaahu u soo dejinnay qur-aankan xukman carabiya xukman ay xaakiman xukman markaa xaakiman saa u xaalaysid baad ku awilaysaa xukman xaakiman xaaloo yahay mid xaakima xukun xukunkaasoo carabiya carabi loo nisbeeyey luqatulcarab ah qur-aankan sidaan kutubtii hore oo kaleba usoo dejinnay baan isagana usoo dejinnay isagoo xukman carabiya ah luqatulcarab baan kusoo dejin si aad dadka dhexdiisa aada ugu xukunto xukman carabiya xukunkaasoo carabiya wala in itabacta haddaad raacdo nabiy llaahi moxamed calayka asalaatu wasalaam ahwaa'ahum kuwa gaaladaa mushrikiinta hawooyinkooda bacda maa kii dabadi jaa-aka kuu yimid oo min alcilmi cilmiga cilmiga kuu yimid dabadeed haddaa hawadooda raacdid iyo aaraadooda iyo afkaartooda oo maxay tahay iyaga waxooda waxa ay kuugu yeerayaan oo hawadooda ay ka keenayaane wax ay raacayaan aysan jirin oo xaq ah aaraa ah malamalo ay soo qorteen ah taas haddaa raacdo innagaa laynoo ka degayaa nebigu marna ma raacaye calayhi salaatu wasalaam isagaa lala hadlayaa ummaddaana loo soo marinaya waxaa leeyahy war ummadaha hawadooda iyo hawadiinna midna ha raacinine xaqa iyo diinta iyo qur-aanka raaca ummadda waxaa loola hadlaa dadka waaweyn baa loola hadlaa iyadoo hadalku ummadda uu ku socdo marka ambiyadaa loola hadlayaa rusushaa loola hadlayaa walain itabacta awaahum marmarka qaar haddaad saa samayso bacda maa jaa-aka min alcilmi maa laka adiga kuma ahaanin min allaahi ilaahay xaggiisa min waliyin weli kuma ahaanin walaa waaqin mid ilaaliyana kuma ahaanin maa laka kuma ahaanin min allaahi xaalu ka ahaaday min waliyin weliyu weli kuma ahaanin mid weliyoo naasira wey oo kuu gargaara walaa waaqin mid ku dhowroo ku ilaaliyo cadaabka ilaahay kaa ilaaliya yaqiika min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa kaa ilaaliya waxaa looga jeedaa aayaddan baa layidhi taxdiiru lumma ummadda uga digid looga digayo min itibaaci ahwaa'i innaas dadka hawooyinkooda in la raaco waxaan gaalooyinkaoo dhan waxooda waa qawaaniin iyo hawooyin iyo afkaar iyo maxay kula tahay waxa iyo xaggee cod ku batay weeye waxaas marka xaqaa la rabaa in la raaco oo lagu toosnaado waxaa la yidhi macsuum nebi la ilaashay markii sidaanoo kale loola khidaabo wala in itabacta ahwaa'ahum iyo wixii la mid a kaana algaradu ujeedku wuxuu ahaanayaa taxdiira annaas dadka u digid loo digayo imaam alqurdubi wuxuu yidhi alkhidaabu lilnebiy khidaabka lala hadlayo wala in itabacta la leeyahay nebigaa iska leh calayhi salaatu wasalaam walmuraadu lumma ujeedka loo socdo hadalka loo marinayana waa ummadda ummaddaa loo jeedaa walaqad arsalnaa rasulan min qablik tanna maxay ta tani waxa weeyaan waxaa la radinayaa qolooyin nebiga calayhi salaatu wasalaam aflagaadheeyey oo ceebeeyey maxay ku ceebeeyeen dumarka badan oo nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam waxay dhaheen low kaana mursalan xaqan mid la soo diray oo dhaba hadduu yahay la kaana mushtaqilan bizuhdi zaahidnimow qaadan lahaa wa tarki dunyaa adduunyadu iskaga tegi lahaa wanisaa'i xaasaskoo faraha ka qaadi lahaa maadaama sagaal dumara u joogaan waxa weeyaan hawshu waxay leeyihiin waa howl kale ee ma aha sow inoo sheegayo oo nin naftiisa raaxa iyo wanaag arrimo kale u socdo weeye bay dheheen taas baa marka ilaahay baa kuwa u jawaabaya ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee dhaari waxay ti xaqiiqo ah walaqad xaqiiqee arsalnaa waxaan dirnay rusulan rusul baan dirnay badan min qablika nebi allow adiga hortaa calayka asalaatu wasalaam wajacalnaa waxaan rusushaa u yeelnay lahum iyaga wajacalnaa waxaan u yeelnay lahum rusushaas aswaaja xaasas iyo waduriyatan taran awlaad xaasas iyo caruur ayaan u yeelnay marka adigu nin iska bilowday xaas la yeesho ama caruur u dhalata ma tihid ambiyadii kaa horaysay rusushii kaa horaysay baanu u yeelnay oo aanu dirnay wamaa kaana umaana ahaanin lirasuulin rasuul an yaatiya inuu la yimaado biaayatin aayad iyo mucjizo ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa mooyaane tanna waxa weeyaan waxaa la radinayaa qolo kaloo yidhi haddaa rasuul tahay waxaa iyo waxaa iyo waxaa la imow oo ikhtiraxaad waxyaalay iska keensadeen ase waxaa leeyahay rusushu iskalama imaan karaan aayaadka iyo mucjizaadka wamaa kaana ma ahaanin lirasuulin rasuul an yaatiya inuu la yimaado biaayatin aayad ilaa biidni illaahi ilaahay idankiisa mooyaane ilaahay idankiisa mooyaane qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi likulli ajalin ajal dhammaanta ajal waa maxay zaman muddo muddo zaman dhammaantiis kitaaba kitaab baa u ahaaday zaman kasta wuxuu leeyahay kitaab loo qoray oo loogu talagalay inuu ku ekaado xilligaas zaman kasta intuu yahay kitaab baa loo sameeyey kitaabkaasi waa warqadaha malaa'igtu ay hayaan baa la yidhi likulli ajalin ajalkaasna muddaa looga jeedaa kitaab likulli likulli ajalin kitaabun culimmada qaar waxay dhaheen likulli kitaabin kitaab kasta baa wuxuu leeyahay ajal iyo zaman wakhti leh kitaabihii la soo dejiyey mid kastaaba muddo inuu shaqeeyo oo lagu dhaqmo loogu talagalay baa jidhay wakhtigaa markii la gaaro oo rasuulka la yimaado halkaasuu ku ekaanaya likulli ajalin zaman kasta kitaabun baa u ahaaday kitaab baa u ahaaday kitaabkaasoo ilaahay qorayoo looxulmaxfuudka loogu qoray imaamu dabari wuxuu leeyahay likulli ajalin ajal bimacnaa amar kasta waxaa u ahaaday amar kastoo ilaahay xukumay kitaabun kitaab ilaahay awal ku qoray awal baa horey loo qoray weeye waxaan dhacaya waa wax la qadaray likulli ajalin kitaab qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yamxu llaahu ilaahay waa tiraa maa yashaau wuxuu doono baa ilaahay tirtiraa wuxuu doonaa ilaahay tiraa oo ilaahay meesha ka qaadaya ka nasakhaya waxaasoo sharaa'ic ah waxaasoo axkaam ah baa ilaahay tirtiraya wa yubitu ilaahay wuxuu sugaa dee maa yashaa wey wuxuu doonana ilaahay waa sugaa wuxuu doonana ilaahay waa daayaayo waa baaqi yeelaa wey wa yubitu maa yashaa oo waxba aan laga bedelayn ibnu cabbaas wuxuu yidhi ilaahay wuxuu doonou bedelayaa ilaa waxaan la bedelayn dhimashada iyo nolosha shaqinimada ahlunaarnimada sacaadada ahlujannanimada kuwaas horaa looga faaruqima sidii loo qoray weeye wixii qofka loo qoray weeye taasi wataa qolaa waxay leeyihiin wax tiriddan iyo wax sugiddaani waxba yaan laga soo reebin waa fii jamiici alashyaa ashyaada oo dhan weeyaan oo cumar binu khadaaba markuu dawaafayo kacbada wuxuu dhihi jiray baa layidhi allaahuma in kunta katabta calaya yaa haddaad dusheeda ilaah ku qodhay shiqwatan aw danban famxuuhu ilaah iga tar fa innaka tamxuu maa tashaa wa tuhbit wa cindaka umulkitaab yamxu llaahu maa yashaa ilaahay wuxuu doonuu tiraa maalan axkaamtii baaba ka mid a ciddada gabdhuhu tirsadaan ciddada muddada ay ciddada tirsanayaan markii hore waa badnayd sanad bay ahayd yamxu llaahu maa yashaa waa la nasakhay waa la tira tira ka yar baa lagu bedel afar bilood iyo toban beri yamxu llaahu maa yashaa axkaamtii kale baytulmaqdes baa loo tukanayey qibladii baa la qaabilay yamxu llaahu maa yashaa tan kaloo la keenayna wa yuhbit weeye ilaahay wuxuu sugaa maa yashaa iyadana wuxuu doonuu sugaya yamxu llaahu maa yashaa wa yuhbit wa cindahu ilaahay agtiisa waxa ahaaday ummulkitaabi kitaabka asalkiisa asalkiisa aslu kulli kitaabin kitaab kasta asalka laga keenay ilaahay agtiisa wey waa looxul maxfuudka wax kastaa ku qoran isaga lama taataabta halkaas laakiin warqadahan soke oo laga soo qoray oo malaa'igta iyo ay hayaan oo ay addoommada ka xisaabinayaan baa waxaa la leeyahay arrintan bedelidu ku dhacaysa war may maca isaga laftiisa ilahay hadduu doono ka tiraya yamxu llaahu maa yashaau wa yuhbit wa cindahu ummu lkitaab kitaabka asalkiisa ilahay agtiisa ahada waxaa laleeyahy haddii arinku mucallaq ahaa qof baa maalan waxaa la yidhi hadduu ixsaankaa sameeyo baarinimadaa sameeyo wanaaggaa sameeyo cumrigiisu waa boqol hadduu samayn waayena maalan waa siddeetan markaasoo wixii wanaagsanaa ama khayrkii iyo wixii buu sameeyey wax taasaana awal u qornayd hore markaasaa yamxu llaahu maa yashaa wa yuhbit wa cindahu umu lkitaab qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waimaa nuriyannaka haddaan ku arag siino nebiyullaahi muxamedow adiga calayka asalaatu wasalaam bacda aladii kii barkiis naciduhum iyaga aan u yaboohnay kuwan gaalada ah cadaabkaan u yaboohnay qayb ka mida haddaan ku arag siino adduunka adoo jooga aad aragto cadaabkii loo yaboohadoo ku dhacay hee jawaabkii meey fadaaka falamru waadix wey wixii loo yaboohay adooba nool haddaa inta lagu keeno aad aragto in wixii ay ku dhaceen fadaaka falamru waadix ow natawafayannaka haddaan ku oofsanno cadaabkii gaalada loo yaboohay oo aan weli u imaan haddii ilaahay adiga ku oobsado aada dhimatana fa innamaa calayka adiga dushaada waxaa ahaaday oo keliya albalaaqu gaarsiin ayaa dushaada ahaaday wa calaynaa annagana waxaa ahaaday alxisaabu annagana xisaabta annaga noo taal xisaabta annaga noo taal adiga xisaabta kuuma taal gaarsiinta risaalada baa kuu taal annagana abaalmarintooda iyo xisaabtoodaa noo taalla qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi awalam yarow ma waysan arag gaaladu annaa anagu na'ti alarda ardada inaan u imaanayno nanqusuhaa xaal aan nusqaaminayno min adraafihaa dacalladeeda dhinacyadeeda darfaheeda gaaladaan muwaysan u jeedin inaan ardada soo nusqaaminayno oo gaalada hadba meel laga qabsanayo oo mu'miniintu hadba soo durkayaan oo kuwan gaalada ah dhinacyada laga soo hareeraynayo oo nebigai asxaabta hadba meel soo qabsanaya oo magaaladoodii weyneyd iyo caasimadda ilaa markii caasimad la qabsanayo dhinacyadaa marka hore hawshu ka soo imaanaysaa dhinacyada hawshu ka soo socoto maysan u jeedin ilaa markii dambe maka la furtay oo mu'miniinta inaan makaninayna maysan u jeedin markaas markasta maxaa soo yaraanaya daarulkufrigii gaaladu intay haysay baa hadba qayb lagala wareegaya hadba qayb baa lagala wareegaya maxaa hadba kordhaya daarulislaamkii oo hadba jaambaa ku darmaysa hadba magaalaa ku darmaysa hadda buqcaa ku darmaysa ma waysan middaa u jeedin oo ma ay gartaan ilaahay yaboohiisii inuu goynayo rasuulkiisa u yaboohay inuu u kaalmaynayo oo nasriga siinayo adduunkan kaleo hadda gaaladana dowlad kastoo waxisbidoo weyn hadba waxaa ku dhacaya awood daro iyo qalalaas iyo masoo yaraansho intaasoo qaaradoodoo hal isku ahaan jirdha ama dhul badan hal dowladood ka talin jirdha maanta intaasoo dowladood ah meeshii hal dowlado xoogle ka jirdhaba intaasoo yaryara oo tiradii ka batay bay noqotay annaa na'ti alarda nanqusuhaa min adraafihaa furus iyo rom roma baa jiray dowladii waaweynaa waaga hore wallaahu ilaahayna yaxkumu waa xukmayaa wallaahu ilaahay baa yaxkumu xukumaya laa mucaqiba mid la cirbiyaana ma ahaanin lixukmihi ilaahay xukunkiisa istidraag yaa cid ku baree qabanaysa oo ka daba tegaysa ilaahay oo dhahaysa mada waxbaan ka qabnaa go-aankaas iyo waa ka noqonnay iyo rafcaan baan ka qaadannay iyo maanan qaadan ma jidho wallaahu yaxkumu laa mucaqiba mid la cirbiyaana ma ahanin lixukmihi ilaahay xukunkiisa wa huwa ilaahayna sariicu lxisaabi xisaabkiisu miduu degdeg badan yahay wey sariiculxisaab waa ma aargoosiga gaalada iyo mujrimiinta laga aargoosanayo kuwa ilaahay caasiyey marka laga aargoosanayo la xisaabinayo waa mid sariic ah degdeg badan sariiculxisaab waxaan binu aadanku halba hal ku dar iyo mashquul iyo dhibaato iyo intaasoo howlood iyo xisaabaad baan ku jirnaayo janes ma haynaa maaha meesha ma taal sida bini aadamka uga qiyaasan mayse wallaahu sariicu lxisaab weeye waqad xaqiiqee makara aladiina kuwii baa makri sameeyey min qablihim kuwaan ka horreeyey gaaladan gaaladii ka horreysay baa makri sameeyeen ambiyadoodii bay makri u sameeyeen sida gaalada makaad ee reer quraysheedba nebi moxamed makri ugu sameeyeen makri maxaa la yidhaahdaa ciddaad dhagarta u samaynaysid iyadoo aan ku ogeyn inaad dhagar iyo dhibaato iyo shirqool loo samaynayo iyana aysan ku ogeyn si qarsoon oo khufiyo ah weeye makrigu iyo dhagartu qad makara aladiina waqad makara aladiina min qablihim falilaahi ilaahay oo keliya uu ahaaday almakru makrigu u ahaaday jamiican xaaluu yahay hadda waxa ahayd iyagoo aan la ogeyn inay wixii samaynayaane dhagarta ay samaynayaan oo ambiyada ilaahay ugu talagelsan yihiin ilaahay baa og waxay samaynayaan oo dhan rabbi baa la socda ambiyada iyo rusushana ilaahay baa difaacaya marka dhagarta ay iyagu samaynayaan ilaahay agtiisa waa ka bayin waa muuqataa falilaahi almakru jamiica yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa shayga tagsibu ay kasbanayso kullu nafsin naf dhammaanteed khayr iyo sharba waana lagu abaalmarin waseyaclamu way ogaan doonaan alkufaaru waseyaclamu lkaafiru waseyaclamu lkufaaru alkufaaru kuwa gaaladaa waa ogaan doonaan liman midka ay u ahaato cuqbadaari daarta ciribteeda ciribta wanaagsan dadka hela way ogaan doonaan wey waseyaclamu lkufaaru liman midka ee u ahaatay cuqba daari daarta ciribteeda ciribta wanaagsan aakhira kuwa hela wayaquulu ladiina kuwi waxay leeyihiin kafaruu gaaloobay lasta ma tihid nebi allow nebiga la hadlayaa mursalaa mid la soo diray gaaladii makaa dhahaya laguma soo dirin ilahay agti lagaama soo dirin saasay dhahaya qul waxaa dhahdaa kafaa waxaa kaafiya bilaahi kafaa faacilkeeda badaasi kafaa waxaa kaafiya ku filan bilaahi ilaahay baa kaafiya shahiidan shahiidan shahiid ahaan shahiidan min jihati markhaanti beynii aniga dhexdayda iyo wabeynakum dhexdeen oo shahiid ka noqdo ilaahay baa kaafi ku ku filan ilaahay baa kaafiy iyo waman baa kaafiya cindahu agtiisa uu yahay cilmulkitaabi kitaabka cilmigiisu dadka mu'miniinta ah oo culimmada ahlu kitaabka ah oo kitaabka cilmigooda agtooda yahayna iyana markhaanti bay ku filan yihiin waman cindahu cilm اkitaab shahid اllahu anahu laa ilaha ila huwa wاlmalaa'ika wa ululcilm qaa'ima biاlqist waxaa la yidhi culimaa waxay ku fasireen anna naأti اlarda nanqusuhaa min adraafi haadaas waxay dhaheen nanqusuhaa waxa weeye anna nuqsaanahaa ardada nuqsaanteedu waa bimowti culamaa'ihaa culimadii dhulka inay dhintaan markii nin caalima baxoo dhinto dhulku waa nuslaama wa fuqahaa'ihaa fuqahadeedii inay dhintaan wa ahli اlkhayri wasalaaxi wa mowti ahli اlkhayri wasalaax dadkii khayrka iyo samafalka iyo salaaxa iyo wanaagga lagu yaqaanay dhimashadooda weeye wax dhulku la nusqaamaya ee meeshii waxaan jirinoo kale noqonaysa balu fiirso waxaa laga warinaya arrinkaa mujaahid iyo ibnu cabaas qaar baa waxay dhaheen shicir alardu taxyaa dhulku way nooshahay idaa maa caasha caalimuhaa caalimku mar hadduu u nool yahay dhulku waa dhul nool mataa yamut caalimun minhaa markii caalim dhintana yamut darafun dhinac baa dhintay dhulkaas kal ardi taxyaa sida dhulkuba u nooshahay idaa malqaysu xalla bihaa markii roobku ku dego sida dhulku u noolaado wain abaa roobka hadduu diido meesha inuu ku da-ana macnaa roob la waayana caada fii aknaafiha altalafu waa lagu baaba'aya macluul iyo dhib baa dhacays درسgeen intaas ku egyahay والله سuبحaنه وتaعالى علم الsواaب